markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya ama soo wada jeedinaya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeedii barakadeeda hanoo reebo toddobaadkan barnaamijka waxa uu u badnaan doonaa qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan iyo sidoo kale heese kale oo aanu idinkugu larayno dhambaalka ugu horeeya barnaamijkana ibraahim bal dhinacaaga ayuu yaallaa isoo qabo caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer deerow oo kale ah xaliimo deerow xamdi deerow isbahaan deerow iyoluul deerow maha deerow farxaan deerow cimraan deerow maxmed deeq deerow iyo anas deerow injineer borow cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan aadan deerow iyo farduuso xasan oo wiil ugu dhashay dhalaab xirada dhagaxley waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey ciise aadan deerow ducaduna waa xaggeena ciise waxaa leenahay soo weynaw noqo kii waalidka dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ayaanu idiin soo qabanaynaa waa nebi ammaanka halku dhegeysu yahay himilo nuurkii abuure adniga hortiisu adnkaba daraadi ilow arkumayo isagoon wax loo dhigin eqrankii laa yidhiyo isagoon wax loo dhigin eqrankii laa yidhiyo aragli kalsoonaan kiino ahaayo aakhiro shaafeecada kii loo higmarayo waxaan filayaa inaad si weyn ugu bogteen nabamaankaasi himilo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim oo dhambaalka kale ee dhinacaga yaalla bal soo qabo hambalidana waxaa diraya eliyaas cumar yuusuf waxaana uu yidhi waxaan jeclahay inaad iga gaarsiisaan xariir bashiir oo wiil uu ugu dhashay buu yidhi mulla deegaanka soomaalida etoobiya waxaana uu yidhi wiilkaas aan adarka u ahay waxaan leeyahay soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa waxtara aamiin waa tahay caasho markan waxaan bilaabaynaa xulka heesaha waxaan dhegeystayaashan u soo qabtay maalmihii wacnaa waxaa qaadaya cabdirasaaq anshax
ارسلوا quruuxee xato walba har qof kale la waydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwalkala kulmo walwalkala kulmo lagu wiirsa lagu wiirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho wayahaad qabtiyo waqtigan adagi u ku dhaafayaa uu ku dhaafayaa wayahaad qabtiyo waqtigan adagi u ku dhaafayaa uu ku dhaafayaa wasanoo bariyo malmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan wasanoo bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan laba wada jirkii waxaa dila galgacalka waan toobayo waxantiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino waynagoo sugayo waynagoo sugayo waynagoo sugayo laba wada jirkiyo waxa dila kalgacalka waan toobayo waxantii adduun laba weli ka maran una wiiqmiino waynagoo sugayo waynagoo sugayo waynagoo sugayo laf wanaagsanay lama waaraye haddii aan wad iman Aan laf wanaagsanay lama waaraye haddii aan wad iman Ah, wayahaad qabtiyo waqtigan adagi u ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wayahaad qabtiyo waqtigan adagi u ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wasanoo beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan cabdirasaaq aanshaax intaas haddaanu uga gudubno mar kale bal aan jaleecno dhinaca qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ee barnaamijku idinku talagalay yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa
hayaanka baxaan baxee dhulkii barakada lahaa ayaan kuku beegayo inaan booqdan rabo oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaadiga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka inanu boqolo bartiyo yiilku ku jiray sheedka baroortoon markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka markuu boqorkiina qiraa bulshada ugu yeedhi jiray inaan beled ku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa tobra lcusati asalaam calayka asalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar musan tudurguday inaan isku bifaon kalka shabacaadkaan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa tuqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka urdaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniyeen madiinana beegsanow oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka gaarsiiya inanka boga biyo baadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka labaadnayoon inaan arka baafiye bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا طغرى العساتي السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا طغرى العساتي السلام عليك caasha bal anna aan soo qabto heestaad u malaynaysaa dhakhtar baysukeen qoray waxaa qaadaya fanaanka maxamed cali burci
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadani adna weheli madhaadani dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadani dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadani adna weheli madhaadani maydhananka geliyo sida dhayda caana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafaha'i waa wax dhiigga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maydhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiiga kajaqa caafimaadka kajara maladhayahaygaay calab lagama dhunte maladhayahaygaay calab lagama dhunte kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calab lagama dhunte maladhayahaygaay calab lagama dhunte kitaabay sukendigay dakhtar bay sukeen qoray aadna weli ma dhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray aadna weli ma dhaadaanid aadna weli ma dhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray aadna weli ma dhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray aadna weli ma dhaadaanid aadna weli ma dhaadaanid sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay haye xaasha dhankaaga waaye waa toddobaadkii u dambeeyey ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee bisha barakeysan ee ramadaan ilaahay khayrkeedii barakadeeda ha noo reebo barnaamijkiina gebagaba ayuu soo gaaray ibraahim
يا مصطفى رسول الله أحمد الأمين نبي الله يا مصطفى رسول الله أحمد الأمين نبي الله محمد خير خلق الله muftigii dunidee maxadamudanu markii macsidiyo shirkigu meel maray muftigii dunidee maxadamudanow markii macsidiyo shirkigu meel maray adiga mugdigii muftaax u helo golaha nooga sidii fariima ugu weyn muftigii dunidee maxada mudano markii macsidiyo shirkigu meel maray intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa wadilada ku soo jeedinayay anigu waa ibraahim xasan daadure iyo caashe ibraahim aadan intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo يا مصطفى رسول الله أحمد الأمين نبي الله يا مصطفى رسول الله أحمد الأمين نبي الله محمد khalq illah magacaaga markaan maqlay aad ay u mahadsan yihiin caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha